Wasaaradaha Beeraha iyo Xanaanada Xoolaha ee Jubbaland ayaa qalab xafiiseed kala wareegay Bangiga Adduunka waxaana kulanka agabka lagu wareejinayay goobjoog ahaa wasiirada beeraha, xanaanada xoolaha iyo qorsheynta iyo agaasimayaal guud. Agabka lagu wareejiyay wasaaradaha oo ah mid casri ah ayaa waxaa ka mid ah kumbuyuutarro, kaamirooyin, droniska muuqaalada lagu duubo, qaboojiyaal iyo qalab kale oo muhiim ah. Wareejinta qalabka kadib, wasiirada xanaanada xoolaha iyo beeraha ayaa ka mahadceliyey qalabka lagu wareejiyey.
salaan kadib sharaf weyn ay noo tahay maanta munaasabadan qiimaha badan eh, inaan kala wareegno qalabkan ay noogu talagaleen eh, mashruuca eh, f s r b oo run ahaantii muddo aan sugaynay oo loo baahnaa waana waxaad moodaa eh, qalabkii aan u baahnayn oo shaqooyin badan nagaga taagnaayeen inuu yahay wixii hadda ka dambeeyayna wasaaradaha shaqada ay wadeen inay sii jibaaran doonaan oo agabka halkan yaal runtii waxaad moodaa eh, agab loo baahnaa oo xilligiis ku soo aaday inuu yahay Eh, waa ka mahad celinaynaa dhammaan eh, mashruuca ciddii maalgelisay oo ugu horeeya World Banking ama Bangiga Adduunka Een, wasaaradaha xanaanada xoolaha iyo beerahana waxaa ka go-an in mashruucan siduu yahay iyo desaankiisa ay u fuliyaan insha allah Jubbaland wax weyn iyo sawir weyn ayay ka samayn doontaa insha allah oo qurux badan sababtoo ah mashruuca inta badan waxaad moodaaba f s r b in loogu talagalay Jubbaland beeraha iyo xoolaha annaga Soomaaliya ko ugu ah marka maadaama s- aan ugu horeyno insha allah impactigiisa iyo saameyntiisna mar dhow waa la arki doonaa dowlad ahaan waxaan diyaar u nahay inaan dadkanaga kala shaqayno horumarinta beeraha iyo xoolaha iyo dhammaan kaabayaashooda Eh, bangiga adduunka ee gacanta nagu siiyey ee lacagta noo noogu deeqay eena yidhi waa idiin arkaynaa ee dadkiina u shaqeeya waan u mahad celinaynaa waana ka jawaabi doonaa ficilo lagu qancana ka muujin doonaa haddii ilaah yidhaahdo waxaan ku dadaali doonaa shilin kasta oo bangigu soomaaliya siiyey especially jubbaland state inuu ku baxo meeshii loogu talagalay ujeeddadii lagalahaa lagu fuliyo maalinka u dambeeyana feedbacka aan adduunka u bandhigno yaan ku dadaalaynaa waxyaabihii ugu horreeyey ka mid tahay shaqaalihii la qaatay daweynta xoolaha la sameeyey qalabka eh, horumarinta xafiisyada dowladda ee la keenay iyo waxyaabaha daba jooga marka sidaa daraaddeed waxaan rabaa inaan halkan mar kale iyo mar kale iyo mar kale ugu mahadceliyo ilaahay ka sakow bacdallaahi ka bacdi dadkii bili-aadanka ahaa ee adduunka ahaa ee lacagtaa lahaa maxaa yeelay world bank waa united Eh, waa dalal aruuray deeqa isku dareen weeye marka waxaan leeyahay waa mahadsantihiin